barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan mubaarak dhegaystayaal waa duhurnimo sabti ah labada bisha may sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira cudurka covid nteen idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin dhallinyaro magaalada beledweyne ka wada howlo ay ugu gurmanayaan dadka ay daaduhu saameeyeen ee magaalada qardho reer qardho waxaan leenahay waxaan qabaa dareen xanuun iyo daqaro badan qalbiga hool cawoodameen qalfoof taagan baano malii quwadiyaawad ilaa qardho ay kasoo noqonaysa qarra bilantii horeynto anaga qalbiyadan xaggiina ayay jiri doonaan insha allah shanta beriyo soo soctan waxaan rajeyna sida ugu dhaqsiya badan inaan walaalahayn waxaan ugu talagalna tabarucadan iyo gumidkan aan gaarsiin doono insha allah kaalimihii qasiidooyinka ramadaanka ayaanan barnaamijka ka marnayn hayaanka baxabexe dhulkii barakada lahaa hayaanku ku beegayo inaan booqdan rabo oda boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaadiga geeya badan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo aqhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa taariikh cusub samayn doonta isniinta soo socota iyadoo markii ugu horreysay taariikhdeeda muddo laba boqol koob iyo soddon sano ah oo ay maxkamaddu jirtay ay dhegaysan doonto kiisas iyadoo ay garsoorayaashu ku kulmayaan dhanka muuqaalka ee aaladda dijitaalka waxa ay garsoorayaasha maxkamadda sare oo inta badan aan la daawan marka ay maxkamadda fadhiyaan ay si toosa u dhagaysan doonaan ilaa toban kiis oo lagu waday in la furo bishii maaj laakiin dib loo dhigay cudurka coronavirus darteed iyadoo laga fogaanayo halista isqaasiinta cudurkan safmareenka ah ayaa sagaalka garsoore ee maxkamadda sare qareennada dhinacyada isaga soo horjeeda kiisaska saraakiisha maxkamadda iyo weliba dadweynuhu waxay awoodi doonaan inay ka qayb galaan ama ay daawadaan dacwadda maxkamadda iyagoo guryahooda ama xafiisyadooda jooga inkastoo doodaha afka ah ee lagu sameeyo dhinaca aaladda telekonfarenska ay tahay waaye aragnimo ku cusub garsoorayaasha iyo qareennada maxkamadda sare ee maraykanka haddana ahmiyadda aadka u weyn ayaa ah go'aanka taariikhiga ah ee ay maxkamadda sare ee maraykanku ku dhagaysanayso kiisas si life stream ah iyadoo taasina ay dadweynaha u saamaxayso inay si toosa ula socdaan kadib muwjado warar kala duwan oo ku saabsan inuu aad u xanuunsan yahay amaba uu dhintay hogaamiyaha waqooyiga kuuriya kim jong un ayaa maanta oo sabti ah ka soo muuqday fagaarayaasha muddo labaatan cisho ah kadib raadiyaha qaranka ee waqooyiga kuuriya ayaa sheegay in kim uu ka qayb galay xaflad warshad bacriminta maadada fosfeydka ee lagu qabtay magaalada sonkon ee ku taalla waqooyiga caasimadda pyongyang wararka la xiriira xaaladda caafimaad ee kim ayaa soo shaacbaxay kadib markii uu kim jong un ka baaqsaday ka qaybgalka xaflad siyaasadeed oo muhiim ah oo dalkaasi laga qabto sannad kasta shaniyo tobanka bisha abril sababta uusan munaasabadaasi uga qaybgelin ayaan weli caddayn warbaahinta the daily n k ee fadhigeedu yahay magaalada siyool ee dalka koonfurta kuuriya ayaa soo warisay markii ugu horreysay in kim uu ka soo kabanayay qaliin dhanka wadnaha lagaga sameeyey dhowr warbaahin oo maraykanka laga leeyahay ayaa soo wariyey in maraykanku uu si dhow ula socday warbixinno sirdoon ah oo sheegaya in kiim uu ku jiray xaalad khatar ah warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inoo akhriyey warkii caalamka halka aad nagala socotaan waa voice of america washington haatan ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa beledweyne noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada magaalada beledweyne dhallinyaro isxilqaantay ayaa waxay isu taageen inay gurmad u fidiyaan dadka reer qardho ee daadku waxyeelada u geystay dhallinyarada ayaa waxay sameeyeen akown ay lacagta ku guraan sidoo kalena waxay dhex qaadaan dadka magaalada si qof walba waxa uu awoodo uga qayb qaato dadaalka loogu tabarucayo dadka reer qardho barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne ayaa waxaanu kusoo qaadan doonaa tabarucaadda reer beledweyne ee musiibadii ka dhacday magaalada qardho waxaa barnaamijka marti ugu ah toddobaadkan cabduqaadir sheekh yaroowe fartuun xuseen cabdi maxmed deeq shariif xasan iyo hibo cabdulaahi xuseen cabduqaadir sheekh yaroowe ayaa waxa uu ka waramayaa halka dadaalka dhallinyarada beledweyne uu xilligan marayo xaqiiqdii maalintii saddexaad ayaanu oraxda taagannahay waan ugu talagalnay dadkaas walaalaha ee biyaha dhibaateeyeen sidaan ugu gurmin laheen howshii weli waan wadnaa oo iyadoo xilli soon ay tahay oo ay ku aadan tahay xilli soon ah welina xaafadihii suuqyadii dhammaan mid aan ka harnay ma jirto shalay iyo maanta iyo daraad waxaan ku jirnay xaafadda xawataaka iyo kooshin beri waxaa noo qorshaysan inaan tagno howlwadaag insha allah waxaan jecelnahay intii karaamkeenna ah reer belwin haddaanan inaan qayb weyn ka qaadano dhibaatada gaartay walaalaheen reer qardho
fartuun dadaala wadaan oo aada ugu gurmanaysaan dhibaatadii ka dhacday magaalada qardho awoodda dhallinyarada ay u leeyihiin in ay u gurmadaan magaalo dhibaato ka dhacday mid la mid ah tii beledweyne ka dhacday maxay kula tahay awalan horta magacayga waa fartuun xuseen qoobdheer haddii aan ka hadlo dhibaatooyinkaas horta dhibaatadeena hore way noo soo gurmadeen waxaanan ka qaadanay waaye arag iyo qarbad dheer marka sida walaalaheena ay noogu soo gurmadeen inkastoo ayaga ay dhibaatada naga sii badan yihiin oo maanta guryo dumay iyo markaa aad fiirsatid adigaba aa qeyroonaysid aa ilmeynaysid waxaan jecelnahay marka dhalinyarteena reer hiiraan inta hadda kacday oo maanta aan soomannahay maanta ku laba beri ah howsha aan wadno ku saddex beri ah howsha aan wadno anagoo qoraxda sooman aan howsha dadaalkeeda aan wadno dhalinyarta kaleeto waxaan ku wacyigelinayaa inay soo kacaan aan gacmo isqabsano gacmo wada jira wax lagu gooyaa inaan gacmo wada jira wax ku goyno dhalinyarta reer hiiraan inta dhimana ay soo kacaan insha allah maxamed deeq shariif dhallinyarada ka mid tahay shaqa haysaan oo gurmad ah maydinla tahay awoodda dhallinyarada inay gaarsiisan tahay in gurmad la mid ah kii beledweyne loo sameeyey ay ka geysan karaan qardho maasha allah aada iyo aad ani ahaan waa filayaa inay dhalinyar fiican oo afarta xaafadood ay iskula qaybiyeen inay usoo taagiyiin barnaamijkaas oo walaalaheen qardho oo ayagana hadda ka hor ay noo soo gurmeen annagana haddan waxaa u taaganaanay oo qoraxda u taaganaanay oo bilbala keysan oo ramadaan lagu jiro in ay tan imid saddex mar ay u laba jibaarmi karaan aan aniga reegaytay ka tahay waxaad sheegteen inaad u gurmanaysaan dhibaatadii ka dhacday qardho waxa aad qabateen saddexdii maalmoodoo lasoo dhaafay maxaa nooga sheegi kartaa horta waa mahadsan tahay walaal alxamdulilah baa mahad iskale annaga haddaan ah dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne waxaan dhihi karaa maalmihii lasoo dhaafay maalin saddex ku tahay xaqiiqatan aad baan u dadaalaynay aad baan xanuunkula qabsanay walaalaha reer qardho waana u maqanaa reer qardho saddex maalin labada maalin lasoo dhaafay waxaan soo shaqagalayna subaxii horeento ilaa gelinka dambe waan shaqaynayna annagoo sooman waxaan qoraxda u taaganahay oan u qeylanaynaa oan ku celcelinaynaa si aan dhibaatada iyo xanuunka ula qaybsano walaalaheen qardho xaqiiqatan dhibaatada waxaa soomaali waxay tirahdaa dab waxaa xanuun kuleelkiisa garan kara qofkii ugu gubtay annaga reere hataa nahay fadahaad wayna soo maraan weliba sanadkan labada kun sagaal tobanka fadahaadihiina soo maray mid la mid ah oo laba barbardhigi kara ayaa soo martay reer qardho reer qardhona annaga waan la damaqanaynaa saanaad isleenahayna wax badan waa noo qabsameen
cabdiqaadir gurmudaa wadaan waxa aad aruurinaysaan maxaa nooga sheegi kartaan iyo dadka aad ka uruurinaysaan walaahi waxaan aruurinayn wax aan ka tagnin maba jirtaan aaminsanahay sababtoo ah qofkii lacag heli karo e v c ah xaafadahan galnay saakii ilaa shalay qof walba raashiinkii alaabta maacuunta dharka walaahi wax aan hadda ka harayno oo qof walba awoodiisa wuxuu ugu qayb qaadan karo dadkaas walaalaha oo dhibaataysan oo biyaha ay saameeyeen oo bannaanada taagan oo hantidoodii iyo guryahoodii ku waayey biyo dartood cid walba waxay ay awooddo ayaan ka qaadaynay sidoo kale waxaan rabaa inaan aan ugu sii faa'iidaysto jaaniskan oo aan baaq u diro dadka culummada ah magaalada dhalinyaro keli maahan culumay leedahay ganacsato ay leedahay maamulay leedahay dhan walbay leedahay inay garab nagu siiyaan oo arrintan aada uga qayb qaataan
fartuun howsha aada wadaan ee gurmadka ah dhalinyarada awoodeeda ma kula tahay inay ku filan tahay inay gurmad sameyn karaan howsha aan wadno dhalinyarteena waa ku filannahay dhalinyarta labaana inay soo wada kacdo magaalada beledweyne saan ognahay waxyaabaha aan ku nahay inaan dhiibnana aan rajaynayna insha allah sida qudrada xoolaha nool aan caanka ku nahna anaga gobolka hiiraan insha allah waxaan rajeynaynaa dhalinyarta kaleeto inay soo kacaan ayakana gacamaha isqabsano culummada iyo ganacsatadana waxaan rajeynaynaa insha allah ayakana inayna garab qabtaan ina dhiirigeliyaan mar walbo ina garab socdaan insha allah maxamed deeq dhallinyarada beledweyne miyaa waxaa hawsha wada oo keliya mase cid kaleo idinku weheliso oo shaqada idinla wadaa jirto
wallaahi hadda aan saafilayo waxaan jeclahay dhalinyarta oo keliya inay u garab taagan yihiin oo dhammaan usoo yirmeen oo subaxii alsiidii usoo kacayaan ilaa iyo sideed sideedda duhurnimo ilaa sagaalka galabnimo dhammaan waxaan jeclahay inay dhalinyarta hawshaas ay wado inta kalena ganacsatada iyo maamulkana inay garabna sii doonaan ayagana inuu garab taagayin insha allah
hibo hawsha dhallinyarada ay wadaan marka la fiiriyo ma la dhihi karaa awoodda dhallinyarada iyo dhaqaalaha maanta magaalada beledweyne sida ay tahay wax muuqdo ayay kaga qayb qaadan karaan gurmadka qardho loo sameynayo ha waa la dhihi karaa wax badan ay kaga qayb qaadan karaan dhalinyar ahaan dhalinyarada hadda shaqada ay qabanayso xaqiiqatan waa dhalinyaro aada u fara badan inkastoo baladana ay ka jiraan xaalado lacagtii soomaaliga ay shaqeynaynin roobab ay da-ayaan ayaga xataa cabsi kusoo food leedahay saasay tahay haddana waxaan ka dhidhiyaynaa oon leenahay bal annaga teen ilaaha qabnaa yacni wax walba dadku xidhaan markahayo haltaa ku leeyo bii baxaa soo socoto laakiin waxaa anaga dhahnaa annaga teena ha dambeyso bal hadda tan taagan qardhaan ka qayb qaadan dhallinyarada shaqeynaysana waa dhalinyaro keliya ka yimaada afarta xaafad xaafad saako holwadaag buundweyne iyo kooshin oo jajaban xaqiiqatan qof kastana waa xaafadiis marka loo diro wuu karan karaa xaafadiis dadka ugu firfircoon oo jecel inuu sadaqada baxsado ani ahaan waxaan dhihi karaa dhalinyarada awoodda aan leenahay iyo dhaqaalaha in aada ugu qayb qaadan karno gurmudka qardho
cabdiqaadir yarow ma hesheen dad aan dhalinyaro ahayn oo diyaar u ah inay idinkala qayb qaataan ama ballanqaadyo idiin sameeyey maxaa lagu tilmaami karaa haddii ay jirto ballanqaadyada
horta waa boqolkiiba boqol ma helin laakiin waa jirtaa dad aan kala hadalnay inay garab nagu siiyaan arinta aan u istaagnay oo ay ka mid yihiin culummada ay ka mid yihiin ganacsatada magaalada iyo guddiyada gaadileydaba dhammaan ayagana waynoo ballanqaaday inay la shaqey doonaan insha allah howlaheenina oo wada shaqayntani waxaan jecelnaha inaan beri bilaaban fartuun maanta hawsha aad qabateen oo aad tabaruca ku ururinaysaan meelaha aad ka qabateen maxaa nooga sheegi kartaa walaahi maanta waxaan ku jirnay xaafadaha ka bilow hotel webi shabeelle ilaa iyo xaafadda laabkaan maanta dhex wareegeynay tiimtiimaan leenahay anaga tiimkeena xaafadda laabkaan maanta dhex wareegeynay oo aan soo gebagabeynay xaafadda laabka insha alla goodir ilaa hotel webi shabeellaa rabaa ilaa xaafadda laabka aan ku jirno maanta maasha allah dadna soo dhiirigeliyo iyo dad oo dhabarka naga soo dharbaaxo dad noo soo duceeyo maasha allah dad isku qalbi furan waan soo aragna waxun lama soo kulmin intaan xaafadda dhex wareegeynay insha allah intaas inka badan naan lasii kulannan waan rajaynaynaa hadduu ilaah yiraahdo cabdiqaadir dadka aada wax ka ururinaysaan oo aada rabtaan in tabaruca ay ka qayb qaataan sidee idiin soo dhoweeyeen saddexdii maalmood aad hoosha wadeen wallaahi dadka ma sinno bili-aadanka waa sidii farahaada oo kale ah laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dadka aan maanta wax ka qaadayni iyo maalintii saddexaad oo maanta aan wax ka qaadayni aad ayay u wanaagsana dadka qaar waxay nagu boorinayeen inaan la soo daahnay oo aan waqtiga xataa dib ugu dhacnay dadka qaar waxay nagu boorinaya inaan hawsha si fiican usii wadno oo ayaga naftooda ay qayb ka qaadan doonaan aad ayay noola shaqeyn ugu mahad celinayna
hiba ma la dhihi karaa hawsha dhallinyarada ay waddo waxaa jirtay dad kaloo mudnaa inay hawsha qabtaan sida culimada ama ganacsatadao kale oo laga yaabo in waqtigan ka horba ay jawaab bixi lahaayeen horta wallaahi shaqada hadda aan aan hayno ma dhihi karno waa dhalinyaro oo keliya shaqada waxaa nagula jira ganacsato culimo dad siyaasiyiina dhalinyarada keliya waa kuwa ugu firfircoon oo xaafadaha loo diraya laakiin shaqada dhalinyarada bis ma qabanayso waxaa qabanaya ganacsatada magaalada caanka way nagula jiraan sidoo kaleeto waxaa nagala qayb qaadanaya culimaaudiinkii oo masaajidada tagayay oo na garab taagnaa oo dhiirigelinaya sidoo kaleeto waxaa ku jira siyaasiyiin ururo oo maxay ahayde annagana garab socday yani hadda shaqada annaga ma dhihi karo dhalinyaro keliya haysay laakiin ganacsatada iyo maxay ahayde mas-uuliyiinta laga rabay inay hadda kore jawaab bixiyaan insha allah waxaan rajeynaya maalmaha soo inay jawaab bixin doono anagoo isku xiran hadduu ilah yiraahdo
maxamed deeq maxaa la dhihi karaa sida dadka ay idiin soo dhaweynayaan markay arkaan dhalinyaro isku dayeysa inay dad gargaaraan sida laidiin soo dhaweeyey maxaa ku tilmaami kartaa wallaahi aada iyo aad si wanaag oo fiican ayay noo soo dhaweeyeen oo ayagaa micnaha shucuurta ka muuqata markay arkaan ayna dhahayeen saana idinkala rabaa waama ku mahadsantihiin waa idinku garabgelaynaa waan idiin ducinaynaa hawsha aa wadaanne midaan mid si laba jibaartaan ka dhiga
cabdiqaadir goormaa la filayaa waktiga wuu isgurayaa dadkii dhibaatada ku dhacdayna weli banaanada ayay fadhiyaan goormaa la filayaa jawaabta beledweyne inay gaarto qardho wallaahi een, qorshaheena insha allah wuu dhow yahay oo hadda magaalada beledweyne waxay ka kooban tahay anaga gobolka hiiraan kama qaadayno magaalada beledweyne ayaan ka aruurinaa beledweynen waa afar xaafadood afarta xaafadood een, xaafadii saddexaad ayaan beri ku wajahanahay insha allah adiga shan maalmood gudood inaan soo afjarna ayaan jecelnahay haye fartuun maxaa ku darle
insha allah walaaleena reer qardho waan u damqanaynaa n- waan la dareemaynaa dhibka ay ku sugan yihiin insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan waan soo gaarsiinaynaa gargaarka anaka aa u fidinay walaalaheena intaas ha noo sii dulqaataan waan soo gaarsiinaynaa dhibaato walba waan la dareemaynaa insha allah haye maxamed deeq siduu walaalihii hore uu sheegay insha allah janbiri inaan kusoo gabagabayna jeclaani walaalihina waan la damqanina xanuunka iyo dhibaatada iyo hoyla-aanta haysata dhammaan insha allah Een, reer qardho waxaan leenahay een, waxaan qabaa dareen xanuun iyo daqaro badan qalbiga hool cawan dameyn qalfoof taagan baano malii quwadiyawad ilaa qardho ay kasoo noqonayso qaro bilantii horeynto anaga qalbiyadan xaggiina ayay jiri doonaan insha allah waana la shaqeyneynaa insha allah shanta beriya soo socota waxaan rajeynaa sida ugu dhaqsiya badan inaan walaalahayn waxaan ugu talagalna tabarucaaddan iyo gurmudkan aan gaarsiin doono insha allah reer qardho waxaan leenahay ilaahay qaro bilantii horeynta ha kusoo celiyo
cabdiqaadir su-aasha ugu dambeysa beledweyne dhowr jeer ayay fatahaad ka dhacday qardho hadda loo gurmanayaa dhallinyarada beledweyne maxaa la dhihi karaa oo ay ka barteen fatahaadihii magaalada ka dhacay oo khibrad ah oo ay ku kordhin karaan magaalooyinka kale sida qardho dhibaatooyinkaas Een, xaqiiqdii sidaad ay soomaalidu wada ogtahay magaalada beledweyne dhowr mar ayay ka dhacday fatahaad oo xanuunka maanta reer qardhaayo een, reer beledweyne ayaa ugu horreeyay oo dhowr mar la kulmay Een, sidaa anaga aan xanuunkii hore uga xanuunsanay ayaan maantana uga xanuunsanaynaa walaaleen reer qardho soomaalida waxay tiraa dab ninka ku gubta ayaa og marka waxaan leeyahay walaaleen reer qardho een, anagana waa idiin soo gurminaynaa xanuunka maanta aad idiin hayeen hore ayuu noo soo qabtay waan idinkala xanuunsanaynaa insha allah wax walban xagga ilaahay ka qoryihin waan idiin soo duceynaynaa fartuunay
insha allah walaalaheena reer qardhood dhibaatada waa idiinka horeynay Een, horena waa noo soo maray dhibaato saan oo kaleeta ah marka insha allah dhe- awoodda rabbi baa haya ilaahay ha naga wada bixiyo dhibaatada anagoo bibaxaada nagu soo food leh laakiin waxaa nooga dhibaato badan dadka hadda banaanada jiifo oo maamada caruurta banaanada yaallo odayga waayeelka ah aabaha waayeelka ah dhammaan waxaan leenahay walaaleyna reer qardhood waa idin jecelnahay qalbigaan idinkala dareemeynaa damqashada insha allah sida ugu raqsiyaha badanna waa idin soo gaari doonaa wallahi dhibaato badan aan kala kulnay in badan waa ka barani cashiro badan waa ka barani annagana hadda waxaan leenahay adigan insha allah samra waan idin garab taagaynaan insha allah hibo gabagabada Ee, waa mahadsantaa horta Ee, laakiin su-aalaa jirta anaga weydiiso ee khibrad maxaa idinkaga kordhay fatahaadihii hadda idin soo maray Een, anaga horta ka yidhaan ahaan ceebteen ma waa caadadeen sanad kasta waxaa fatahaada nagu samaysata fatahaadaas markii noola soo gurmado kadib haddana meeshaan kasii bilawnaa afar bilood lama joogo mal waxaa laleeyahay biyaha soo socda ee biyaha soo socda waan sugayna waan u sacbtimayna dee wax kalanta sameyna ma lahan Een, inaan anaga dhallinyaradan isku tagna tashan ma tashano ma dhahno haye maxaan sameynaa anaga dhan waxaan ku hadlaynaa gobolkeen dad mas-uuliyiina dadka mas-uuliyiinta ayagan ma garanay dadka ku hadlayan marka anaga biyaha inay nagu soo baxaan oo dad noogu dhintaan oo maal aan ku weyn ceebteena ma waa caadadeena yacni reer qardhun hadda waan u gargaarinaa shalay ilaaha ka bixiyo anagana waxaan rajeynaynaa kuwan soo socda u malaynaa inay khibrad ka qaadan doono xadaara hiiraana insha allah dhallinyaradeena waxaan rajeynaya inay baraarugto bal in biyahan kalenta aan sugin insha allah waa mahadsantahay intaa waxaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne inta barnaamijkan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imanaysa washington
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta qodhibcieed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somaly com
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
mahadsanid maxamed ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilowno wararka afrika dalka geniya ayaa noqday waddanka afraad oo qaaradda afrika ah oo muddo afariy labaatan saac gudahood ah kusoo gebagabeeya horyaalka kubadda cagta sababo la xiriira coronavirus dalalka angola iyo kenya ayuu ku xigsaday oo iyana horyaalkoodii kubadda cagta soo gebagabeeyey ka hor inta aanan lagu kala guulaysan waxaana ay u sababeeyeen cudurka coronavirus oo weli qaaradda ka jira gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waddankaasi matrin bangora ayaa sheegay in aysan garanaynin xilliga uu dhammaan doono coronavirus sidaas daraaddeedna ay u soo gebagabeeyeen horyaalka iyadoo aanan la gaarin muddadii uu dhammaan lahaa oo ku beegan bishii juun ee sannadkan waxa uu sheegay in kooxna aanan la guddoonsiin doonin koobka horyaalka kubadda cagta laakiin afarta koox ee ugu sarraysa horyaalka ay u gudbi doonaan ciyaaraha koobka qaramada afrika ee xilli ciyaareedka soo socda waddanka morishas ayaa noqday waddanka ugu horreeyey oo qaaradda afrika ah oo ku dhawaaqa in ciyaaraha la hakiyey xilli ciyaareedka sannadkan waxaa ku xigsaday dalalka kenya iyo angola balse waddanka madagaskar ayay kooxuhu u codeeyeen in horyaalka la qabto xitaa haddii uusan dhammaanin cudurka coronavirus xiriirka kubadda cagta afrika ayaa bishan shanteeda ka doonaya dhammaan dalalka afrika inay go'aan ah in ay horyaalka wadi doonaan ama in ay soo gabagabayn doonaan ay u gudbiyaan xiriirka dhinaca yurubna waxaa weli saameyn xoog leh ku leh cudurka coronavirus dalka jarmalka kooxda f c calon ayaa jimcihii sheegtay in saddex ka mid ah xubnaha kooxda laga helay cudurka coronavirus laakiin waxa ay kooxdu sheegtay inaanay magacdhabi doonin saddexdaasi xubnood waxaa kooxda la sheegay in ay tijaabisay dhammaan ciyaartooyda shaqaalaha iyo weliba maamulka balse lama oga saddexda qof in ay ciyaartooyda kooxda kaloon yihiin iyo inay ka tirsan yihiin qaybaha kale ee kooxda horyaalka kubadda cagta jarmalka ayay kooxuhu bilaabeen tababarka laakiin dowladda ayaa weli ku adkaysanaysa in aanan la bilaabin horyaalka kubadda cagta oo hakad ku jira tan iyo bilowgii bishii marj hogaamiyaha jarmalka angela markel ayaa sheegtay in go'aanka dowladda ee ah in horyaalka la bilaabi doono iyo in kale uu soo bixi doono lixda bishan mey ee aan ku guda jirno dalka jarmalka wuxuu ka mid yahay dalalka yurub ee uu saameeyey cudurka covid-19 ilaa iyo lix kun iyo shan boqol ayaa ugu dhimatay halka uu soo ritay dad ka badan boqol iyo lixdan kun oo qof dalka talyaanigana weli jahwareer ayaa ka jira oo u dhexeeya xiriirka kubadda cagta iyo wasiirka isboortiga kaas oo ku aadan bilaabitaanka ciyaaraha ee horyaalka oo hakad ku jira tan iyo horaantii bishii maarj wasiirka isboortiga ee dalkaasi ayaa arbacadii waxa uu ka dhawaajiyey in loo badinayo in horyaalka talyaaniga lasoo gabagabayn doono iyadoo aanu dhammaan xilli ciyaareedka arrintaas waxay ka caraysiisay inta badan kooxaha kubadda cagta ee heerka koowaad xiriirka kubadda cagta iyo wakiilada kale ee dhinaca sboortiga laakiin jimcihii shalay ayuu soo yara dibcay oo uu sheegay in uu doonayo in ciyaaraha dib loo bilaabo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta talyaaniga ayaa sheegay in ay dowladda la fadhiisan doonaan oo ay maalmaha soo aadan go'aanka madambays ah keeni doonaan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayo xubintaasi cayaaraha haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan nebi ammaan uu ku luqeeyo fanaanka reer jabuuti ee cumar aadan
dhawre walaal salaadiga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka markaad luxudkan rabe oda boqotay xidhe bashir maure walaal salaniga geeya badan yaa rasuulalaahi yaa xabiibalaahi khayru khalqilaahi yaa duqra alcusati asalaam calayka asalaam calayka
qasiidadaas uu ku luqaynayay fanaanka cumar aadan ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta soo saarista iyo farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabtana waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo